fursadaha dambe ayay ka faa'iidaysan doonaan waa dad loo baahan yahay waxaan rabaa inaan u yeero markaana madaxweynihii sideedaad ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane brofesor xasan sheekh maxamuud oo soo gebagabayn doona soo dhawow madaxweyne
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka maanta dhan ayaa la la sheegaya salaanta iyo sharafta iyo heybadda intii hore loo sheegaan la wadaagaa oo ay muxuu ahay madaxweynayaasha iyo gobta iyo maxaanku ihahday gabdhaheenna iyo wiilasheenna kule ay leeyihiin waxaan ka bilaabaa mahadcelin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa qalif eh, cabdiqaadir macalin nuur iyo mu'asasada macalin nuur maxamed siyaad ee suurto gelisay intaan waddada inay sidaan raaxada leh isugu yimaadaan meeshaan muxuu ahay degan oo qabowna ay isugu yimaadaan waa u mahad celinaynaa sida haddaatu guddoomiye madaalo u sheegay bishii disembar laga soo bilaabo ilaa hadda guddigii geed fadhiga ahaayee maalin walba meel istaagaya ee weliba aniga intay i yimaadeen warbixinada isiinay ku bilaabay ayaga jeebkooda inay qadadooda ayaga ila baxaan oo ay isku yeeraan ay isqada siiyaan ay isla fadhiistaan oo ay ku soo bilaabeen sidaas markii dambena dadkoodii heleen waa ayagana mahad weyn ay mudan yihiin sidii madaxweynuhu hadda uu sheegaayo waaye maalin walba qofaa uun shaki iska qabay qofaasi uun wax ka ahaayeen qofaasi u arkaayey marka inay saas u daba dheeraato oo maalin walba qof loo tago raalli ahaw la yidhaahdo oo maanta sidee quruxda badan ee haddaate madaxweyne shariif uu tilmaamaya dad badanoon aan muddo is aragin in ay meeshaan isugu yimaadaan ay isham- is- xabadka isa saaraan oo isa salaamaan oo is dhegaystaan waxaan is leeyahay wax aad iyo aad u qiimi badan waaye inta kale waa sidii uu madaxweyne cali mahdi u sheegay iyadana meeshaan magacaasaa maanta lagu joogaa walaxaal laysku yahay wax la kala ma aha qof wax laga yahayna ma jirto ra'yigana ra'yigana waa loo madax bannaan yahay qof walba waa u madax bannaan tahay ra'yigiisa waana qiimaha dimuqraadiyadda ay leedahay haddaad ra'yiga kale inaad dhegaysato aad kari weydo dhaqanka dimuqraadiyaddu waa kugu liitaa marka waa inaad dhegaysataa qofka kale ra'yigiisa waa laga yaabaa inuu ku dhibo waa laga yaabaa inuu xanaf leeyahay laakiin qofka yiriyay dhibaysaa hadduu xanaf leeyahay ama haddaanu qurxoonayna adiga dhegaysanayo ma aha qofka muxuu ahay eedda gelaya ama dhibka qabo marka waa in la isdhegaystaa xurmad iyo karaamo iyo qadarin iyo walaalnimo la isu dhegaystaa intaas markaan ka tago wax dhiman oo aan maanta ka hadla ma ga- ma garanayo runtii dad aad iyo aad u qiimo badan oo wanaag badan oo taariikhda dadkaanna ka soo sheekeeyey doorka ay kuleeyna ka soo sheekeeyey waa dhab intaasoo dhan dadkaani dowladnimada soomaaliya qiimi badanay ugu fadhidaa qarash badanay ugu fadhidaa dhiig badanay ugu fadhidaa kama suurowda inay dowlad ay lu gooyaan sideedaba dowladda dowladnimana dowladnimanaba sideedaba waa sharci iyo nidaam iyo hay-ado muxuu ahay dowladeed waaye haddii marka mushkila ay timi sharciga maxaa loo dejiyaa sharciga maalinaa la dejiyaa mushkiladda laga dejinaya aanay taagnayn qaanuun kasta iyo dastuur kasta waxaa loo dhigay waxay tahay mushkilad aan markaas taagnaynaa la rabaa laakiin la odorosayo inay imaan doonto inuu xalliyaa la rabaa laakiin ma aha munazal ma ahan oo wax walba kuma dhammaystirma horta mushkiladdii laga degsaday dastuurka iyo qawaaniinta hadday timaado horta waa in ayadii lagu heshiiyey oo meel laga dhigta lagu xalliyaa oo loo maraa haddii xaalad ay timaado aan hore looga sii fikirin oo qaanuunkaas iyo dastuurka iyo waxa iyo aanay si qeexan u- si cad u qeexayn ama mugdi mugdi ka jirana waa in tala laysugu noqdaa haya tanaa soo korortaye see yeelnaa waa in la yidhaah tanaa soo korortaye seen yeelna waa in la laakiin anigu sidaanay ila tahay kanay ila tahay kaasay ila tahay iyo qof inuu iska yiraa ama koox yar ay iska tiraahdo wax oo oo shaqaynaya ma aha horena waa usoo shaqayn waayeen waana waxa aan dowladnimada iyo dastuurka iyo shuruucda iyo waxa yarka ah ee noo jira aan ka yeelanay waayo marka waxaan rabaa mas-uuliyiinta maanta joogta eh, dhammaanteen aan mas-uul wada ah in horta aan marka ugu horreysa aan taas ilaalino wixii meeshaas aan ka weynana inaan maxaan ku ihahdaa aan dhinaan warbalkaalaya intii eh, muxuu ahay talo isla gaartay bal isu imaada eseen wax yeelnaa inta la yidhaahdo sidii ha la yeelo la yidhaahna markaas haddana la yeelo ayadaasna qaanuun laga dhigto oo la yidhaahdo ama markaanaan yeelaynaa qaanuun oo ma ahana mushkiladaana mar iska xalinaynaa wa wax kadib aan muxuu ah wax degsanaynaa wixii lagu heshiiyo inay meel maraana la rabaa arrinta maanta loogu hadal badnaay soomaaliyada maanta jirta iyo caalamka saaxiibada la-aan ay ugu hadal badan yihiin ama ugu fikir badan yihiin waa arrinta doorashada arrinta doorashada kelmadda ah qof iyo cod waa wax sax ah qof iyo cod ma rabo qof dhihi kartaah ma jirto laakiin annaga waa soo sheegnay qof iyo cod inaanay suurtagal ahayn iyo markii ay ku habbooneed in la sheegaan isleennaha laba kun iyo lix iyo toban markuu xilligu dhammaanayey maanaan dhihin doorasho qof iyo coda suurtagal ma aha horeyaa intaan usoo dhahnay oo wada tashi gelinay n c f ama muxuu ahay madasha wadatashiga qaranka mar la dhihi jiray oo sideed iyo saddex qofood oo odayaal oo soomaali oo soomaaliya oo dhamma ay ka ahaayeen xubno gobollada iyo dalkao dhanna tegay ayaa soo borboos gareeyoo dhahay doorasho qod qof iyo coda ma dhici karto prime ministerka iyo xukuumaddii waagaa joogtaa la geeyey waa laga dooday go-aan ay ka soo saareen waa qaadeen waxay geeyeen baarlamaanka baarlamaankiina waa la aqbalay laba sanaa ka dhinee doorashada markaas laba sano bilo yaraa ka dhimaan aa ka dhinee doorashada sagaashan maalmoodna kama dhinnayn maxaan ku idhahdaye shan bilood iyo lix biloodna kama dhinnayn waddadaas markii la qaaday ayaa muxuu ahaay yaa yaa yaa iku tagtay waqtigaas inay ku dhammaato laakiin maalinna inaan ku darsano markhaatiyay leedahay inaanan doorashada maali mandate-ka maalin in lagu daro inaanan weligan ka shaqayn markhaatiyaasheedina waa nool yihiin qaar ka midina intay fadhiyaan hebel iyo hebel ina idhaa ma rabo waa nala gaartay dadaalkii laba kun iyo afar iyo toban aan soo bilownay ayaa nala gaaray le-anna dadka in lasoo wada qanciyo oo laysku qanciyo oo colaad iyo dagaal iyo aanay noo dhalin oo dhibaata aanay nooga imaan doorashada aan rabnay waana lagu guulaystay dhibaato kama imaan markii dambe wixii heshiiska lagu ahaayaa ku yimid baarlamaanka federaalka hadda noo joogaa jooga dad xildhibaanna ahaa jirana waa soo noqdeen kuwa aan xildhibaanna ahaa jirinna waa yimaadeen aqal dhan oo baarlamaanka ka tirsan oo aan hore u jiri jirinna waan waa ku guulaysan waa noo jiraa maanta waa joogaa waxaa lagu tartamayo kuraasta lagu tartamaya ee la iswarsanayo ayuu ka mid yahay horta waxaan rabnaa qofku maalintaas la joogo waxa la qaba kara in la qabto dowladda maanta joogtahay afar sano mandheyday lahayd billaah calaykum ilaah ilaah idinku dhaariyey intiinaan kunkan qofood ka badana meesha fadhido doorashada maalin ay dowladdu ka soo shaqaysay laga soo jawaariyaa laba kun iyo todoba toddobiyo tobankii intuu shiriyey guddiga madaxa bannaan ee maanta jooga wuxuu yidhi laba kun iyo sagaal iyo toban ma dhihin laba kun iyo labaatan laba kun iyo sagaal iyo toban marka la gaaro ha ay dhihinina doorasho lama qaba kareen hadda intaad xisaab iyo qorshe degsataan doorashada laba kun iyo labaatan lama qaba kara hadda idhaha bishaan idhaha bisha dambe idhaha lix bilood gudahood idhaha hadda go-aan baarlamaankaa tegaynaa go-aanaan gaaraynaa inaan la qaba karin laakiin laba kun iyo sagaal iyo toban yaan lay dhihin oo aan naloo ekaysiinin dad ayagu inay wax kororsadaan raba yaanan u ekaaninay ahayd wuxuu odagaas uu ka hadlayay laba kun iyo sagaal iyo toban lama dhihin laba kun iyo labaatan bisheedii goormaad yaa la yidhi doorasha ma dhici karto oktoobar shan iyo tobankeedii laba kun iyo lix iyo toban waxaa la doortay senatarkii ugu horreeyey oo aqalka saraa lianna madashii iyo doodihii dadka ka dhex furnaayaa berigii waxaa la yidhi beeshaan iyo dadkay ku abtirsatay iyo dadka koonfurtan degan iyo dad badanaa waxaa lagu eedeeyey federalismka ma rabaan haddii xataa aan bruuf garaynay federalismka inaan rabno oon dowlad goboleedyadii dhisnay xataa oo dalkao dhan aan dowlad goboleedyadii ka taagnay weli dadaa waxay soo istaageen annagaa naqaano dadkan muxuu ahaay ma rabaan federalismka oo doorashadu markay dhacdo oo golaha shacabka la doorto waxay dhihi rabaan aqalka sare xoog looma hela naga daaya sidaas daraaddeed maxaan dhahnay seer xal keena mushkilad le qofku inuu sheega maahan qofku waa inuu xal sheegaa waxay dhahan aqalka sare waa in horta la doortaa go-aanay ahayd aqalka sare doorashiisa in lasoo hormariyo sidaasaa bishii oktoobar shan iyo tobankeedii senatarkii ugu horreeya loo doortay kabacdina waxaa ku xigsatay golihii shacabka iyo waa isla dhammaadeen ilaa bishii november ay ku dhammaatay december labaatiyo toddobadeedii waa ta hadda laleeyahay labaatiyo lixdeedii mise labaatiyo toddoba maalintii la dhaa la dhaariyey baarlamaanka oo dhan Eh, kadibna wixii ka dambeeyey waxay ahayd u diyaargarowgii muxuu ahaay sideedii february doorashadii kale oo madaxweynaha in la jooga mar walba mar walba ha la joogo tala ah way tiilay meesha mar walba waa tiilay mar aanay oolin ma jirin laakiin taladaasi waxay ka go'daa oo ummadda ay ula saaratay ay fiirsanayso madaxweynaha jamhuuriyadda waaye ninka ay ka go'do baarlamanka aq- golaha shacabka ee soomaaliyeed waxaan leeyahay xilligan oo kale marka la soo gaaro taariikhda markaan dib u fiirino labaatankii sano laba kun laga soo bilaabo ilaa hadda dowladda soomaaliyeed ay soo jireen xilligaan marka la gaaro baarlamanka qalalaasuu gedi jiray marar badanna waa xirmi jiray marar badanna inta laysku daqareeyo kala tegi jiray xildhibaanada 2016 ma dhicin arrintaas haddana yay dhicin baarlamanka xilligiisii waa dhammaaday waqtigii la siiyey waa dhammaaday fursadda u furan waxay tahay inuu doorasho aado in badanoo ka mid dadaa carta ka soo noqda xildhibaan ilaa maantana xildhibaan oo baarlamaanka joogo yaa ku haysto waree adiga cartaad ka timid intaad u joogtaa yaa maalinna yaa su-aalo oo question garay ilaa maanta labaatan sano xildhibaan yaa wiilkaas ama gabadhaas waa xildhibaan qofku haysata ma laha sii joog ilaan xaddi dastuurku ma xadidin ma dhihin intaasoo teeram kabacdi xildhibaanku sooma noqon kara lama dhihin haddii la dhihi lahay waa lagu qabsanaya asigana laakiin inaad noqotid waaye saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal xildhibaan oo baarlamanka ka koobmaa oo labada aqal ah xasan sheekh marka lagu daro waa saddex boqol iyo soddon aniga marka layga reebo saddex boqol iyo labaatan iyo sagaalka kursi ee soo hertay kan ugu yaraa shan qofood sugu haysaa shan qof aa u taagan oo in lasoo doorto rabto Ah, meelaha qaarkoodna ka badanba waaba la yiriba ka badanba kuwa qaarkood weliba kuraasta beeshaan waxaan isleeyahay ka badanaa u taagan shan ka badanaa kursi kasta u taagan war marka fidno lagama taliyo balaayona looma uumiye doorashada waa inaan aqbalnaa ama mid qof iyo coda ha noo noqoto ama mid dadban ha noo noqoto mid heshiis lagu yahay inay ahaato waayo waxa muhiimka ay u tahay lianna waxay ahayd doorashadan laba kun iyo toddobiyo toban shaqadeeda in la bilaabo dowladda maanta qof ku hayso lahayd oo su-aal geli lahayd oo ma kuheshangaray lahayd ma jirto laakiin haddii dowladdu ay inta waqtiga sugtay waqtiga ugu dambeeyey ay keentay dhahday doorashaan loo baahan yahay waa inay dadka kala tashataa wixii lasoo qaban karay waqtigii lasoo qaban karay waa dhammaaday maanta haddii waqtiga noo dhiman qof iyo cod aan aan ku helayno maxaanba ku diidaynaaba yaa heli karba xisbiyadayna yaaba diyaar ahoba taaganbe waaba u diyaar garownay xisbiyaanba mar hore u tolannay weelaanba u samaysanay inaan doorasho qof iyo coda la aadeen diyaar qof diidan ma laha laakiin waa in maxaan ku idhaahdaye doorashada un raalli la isaga noqdaa lees warsadaa waxaa hadda ka bilowday dhuusamareeb ee bilowga ah waa inay dhammaystirmaan meelay soo gaartay waxna waa u dhamiyin horaan u sheegnay waa inay dhammaystirmaan waa dhammaystirmi karaan qof iyo cod ha nooga soo baxdo extension ha nooga soo baxo walax kale ha nooga soo baxaan walax raalli la isugu yahay le aan helna le laakiin inaan joogo jeclaayaa ma soconayso odag odagii adeerka ahaayee hadda ka hor dardaaran la yiri ee inaan joogo jeclaayaa dhaafi waaye ee markii dambe loo sheegay la yidhi adeer hebel iyo adeer hebel iyo adeer hebel ah haddaad aakhiro aadana kaaga horeeyo haddaad joogtaan annagaa kuu joognee dardaaran madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leenahay haddaa kursiga weydid xataa annagaa kaa soo horeyno kula joogayne oo oo hore kula ah madaxweyne hore dad badanaa kula noqonaaye ilaan aniga iyo madaxweyne sheekh shariifa hadda joogno labadaa maa meesha wada tegi doonno haddaan ugu fiicno qofaa tega ama mid aan labadaa in ahayn inaa tegayo marka madaxweynuhu mar walba helow haysanaya haddii xataa uu tegi waayo haddii kale inuu tago bu fursad u haystaa inuu ku laabto oo la doorto madaxweyne mar la doorto mar labaad lama doorto waxba meelaha laga sheega laakiin maalinay istaagay maalinay sheekadaasu istaagay oo madaxweynihii mar la doorto hanaloo soo celiyo hanaloo soo celiyo hanaloo soo celiyo ay imaaneen marka madaxweynaha fursad uu haystaa lagama fursad badna dhinac walba loogama fursad badna muxuu ahaay doorashadaas uun halla aadaan leenahay sharaf iyo karaamo ummadda soomaaliyeed a ku jirto madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo annaga isku xisbina ma ahayn qaraabo kalena ma ahayn markaan shalay labada gacmood ka qabanayne magaca soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya sharaf iyo karaamo inay yeelato ayaan rabnay waana yeelatay waad ogtihiin baryahaasoo dhan social media waxa soco jiray dad badan oo caalamka carabta ku nool naxnu natlub bisomala inay soo wada qoreen sida soomaaliya oo kalean rabnaa oo aan mithaal badan noqonnay waa la wada garanayaa maalintaas yaa madaxweynihii la doortay iyo labadii madaxweyne ka horreysay oo isla taagan oo maxaanku idhahdaye gacmaha ishaysto waxay ahaydee wax weyn oo maxaanku idhahdaye soomaalida runtii sharaf u ah haddana sharaf u adduunyada dalal badanaa jooga oo madaxweynayaasha hore o dhan ay wada joogaan taas intaasaan rabaa inaan uga baxo ayadu meeshaas waa doorasho waa noo doorasho waana doorasho heshiis lagu yahay ilaahay iidankiisa dii alla yira waxaa soo haray ilaalinta iyo sarraysiinta sharciga lama kala xoog badna waa laysu soo tijaabiyey qabiil qabiil laguma kala adkaado laguma kala roonaado beeshaan maanta meesha degan inta waxaa laga hadlay dad baa ah, wax ka tabanayo dadkaasi waa dadkii isku degaan ahaayeen isla joogeen inta ulaheeda qaadatay duushay degaan aanay deganayn dad degan uma tegin waana waxyaabaha ay taariikhda ku leedahay degaan ayna deganeen beelo degan inta duushay uguma tegin laakiin dadka degaanka ay degan tahay soomaali badanaa la degan kuwaasaa wax kala gaareen waa kuwaas kuwa hadda ka horna waa la daaweeyey haddana weli ha lasii daaweeyo ha lasii qurxiyo laleeyahay waa qodob taas aad iyo aadaan aan hoos uga xariiqa waana muhiim caamayna ku tahay eh, dadkaana caamay ku yihiin waana haddana dardaarankeenuna waa kaas taas marka maxaa ka dhalanayo waxaa ka dhalanayo meeshaan looga dhawaajiyey gobolka banaadir gobolka banaadir horta gadaal inaan u noqdaan rabaa gobolka banaadir aniga dhowr marna waa sheega ku cilna horta qabyadii qabya ninkeedaa dhamaystir aan dhihi jiray oo ka mid ahay beenlow nin dhintay iyo nin dheerow marag u qabsadaa gobolka banaadir dhismihiisa iyo dowlad goboleedkiisa dhismihiisa inaan ka shaqeeyey intii suurtagal aheedna gobernatooraha maanta jooga cumar filishaan markhaati u qabsana ma aha dad dhintay iyo dad tegay iyo dad dhoofa iyo maaha inta jeero asiga ee akhyaar badan oo ka mid yahay intaan isaga nimiday gobolkan iyo maamulkiisa dhismihiisa laakiin markii dalka soomaaliya fiiri waa waxa maanta o dhan laga hadlaya dowladnimadii iyo maamulkii gobolka banaadir markay is- isbarbar yimaadeen oo aan aragnay maamulka gobolka banaadir dhismihiisa iyo dowlad goboleedka gobolka banaadir haddaan ku dhegno dalku inaanay doorasho ka dhaceen oo khilaaf iyo balaayo kale lasii gelayo oo lasii daahayo oo wakhtigu sii dheeraanayo war bal dib noogu dhiga muxuu ahay wax badanaa dowladnimada weli qabya ka ah waan dhammaystiri doonaayay ahayde ilowshiyo iyo muhiimad yaraan ma aha gobolka dee dowla marka gobolkaas la- dowladdaas la sheegaya ee banaadir state waxa waaye beeshaan ma aha mug iyo macno iyo maqaam iyo weynaanay beeshaan ku leedahay laakiin waxa loo hadlaya ee maamulka loo raadinaya ee dowlad goboleedka ha dhistaan laleeyahay waa dadka banaadir ku nool oo dhan oo soomaaliyeed waayo waxa maamulka loo rabo maamul kastoo la dhisana beelaha soomaaliyeed ee degaanka deganuu ka dhexeeyey waana ku kala badnaayeen waana ku kala mug weynaayeen kanna ka duwanaan maayo waa lagu kala badanaa waa lagu kala mug weynaanaa laakiin dadka degan waa meeshaas waa qodob waxaan rabaa arrinta labadaba marka qaarkood isku qasmaan maqaamka caasimadda maqaamka caasimadda iyo dowlad goboleedka banaadir waa kala duwan yihiin waa in la ogaadaa maqaamka caasimaddu intee caasimad ka ah soomaaliyay ka dhexaysaaye beelo gaara iyo degaan gaara u gaar ma aha maqaam caasimadeed in go-aan laga gaaro iyo sida u ekaanayo laakiin maamulka degaankan dadka deganow ka go'a ee guriga kuleh ee cariishka kuleh ee dukaanka kuleh ee maqaayadda kuleh ee maxaan ku rahdaay muxuu ahay qaxootiga ku ah ee muxuu ahay i d b da ku ah ee ku nool magaaladaanay cabirtay ee dhulka degan ee degaan u ah ee muxuu ahay inta ay khusayso ee maxaan ku raha degaankan oo dhan ayaa muxuu ahay dowlad goboleedka banaadir u dhismaya maanta soomaaliya qabaa'ilka waa laga dayriyaa laakiin qabiilka waxbaa ugu soo dhismay maamul goboleedyada la sheegayo dhan qabaa'il isku tegay oo heshiiyeyaa dhis- annagu ma rabin inay sidaa u dhismaan hoos in laga soo bilaabo dowladaha hoose laga soo bilaabo degmo kasta d- lasoo dhiso gobolkii la dhiso labada gobol maamullo laba gobol iyo wixii ka badanoo dastuurkeena maamullada inay ahaadaan waxa heshiinaya oo gobolladaasi maamulladooda ay heshiiyaan oo maamul ahaan loo heshiiyey muhiimadda ahayd ayadoo dowladnimadii ay hoos gaarsiisan tahay laakiin dadka soomaaliyeedaa naga tan badiyey waa nalaga xoog badiyey waa rabitaankii dadka waa ka hor imaan weyne mawjaday ahayd fahamkii dadka iyo maalintaas meeshay joogeenaa sidaas ahayd sidoodiyaa lagu aqbalay hadba intii degaan ka dhexeeyaa isku timaadaa la yidhi ayagayaa dhisteen maamulka gobolka idkan degmadana inta degaanka ka dhexeeya unbaa dhisa lahayd mar walba beelihii waa isku yimid hadda maanta eh, jubbaland meeqa beeloodaa degan iyo koonfur galbeed degan iyo hirshabeelle degan galmudug degan puntland waa la garanayaa meel walba beelo soomaalida isugu tegay ku heshiiyey fariistay wax ku qaybsaday dadka soomaalidu hadday meel isugu yimaadaan oy gogol isla soo galaan wax islama waayaan waa heshiiyaan waa isdaba kacaan marka dambe ayagoo kala badan oo kala tiro badan oo kala maqaan weynu is aqbaleen ayaa muxuu ahay isdaba kacaan ay heshiiyaan laakiin mush- muhiimadda waxay tahay madal ay isugu yimaadaan mar walba la fududeeyo la abuuro la hagaajiyo mar kale waxaan leeyahay waa muhiim in dowlad goboleedka banaadir state la dhisahay waa muhiim maqaamka caasimadana in soomaaliyu ay ka tashato oo ayadana ay qawaaniinta ay leedahay iyo meesha ay leedahay ay marsiiso ayaduna waa muhiim labadana mid mid xirayo ama mid mid dabraya ma jiro waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo madaxweyne shariif sheekadii haddaad uu ka dhawaajiyey wiilashaas waa run ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo meel hebel joogay yaa soo baxayaa la yidhi meel meel meeshaasay joogaan waxbayna tabanayaan dabcan tabashadu mar walba waa iska jirta wax la-aan iyo wax yaraan iyo hub yaraan iyo hu yaraan iyo wax badana mar walba ciidamadan ay ku shaqaynayaan markaan u tagnay si ay iigu warramaan waxa dhabta ahoo jira iigu sheegaan saraakiisha waxaan dhahay iska taga ayaga keligoodaan dhex fadhiistay ii warramaan dhahay waa ii warrameen nimaa istaagay haddaa tala sheegayay shaatigii tuutaha ayuu watou furay calooshiisa way tusay dhinacan waa ka tolan tahay dhinacan kalena waa ka tolan tahay sarwaalkuu kor u xayday lugtiisuu haddana i tusiyo shaatiguu siiba garabkiisa iyo gacantuu haddana i tusiyo wuxuu dhahay sagaal jeeraan dhaawac muu dhahay xabaddana dugsiga fifteen may aan ka soo bilaabuu dhahay saddex wiiloo isla dhalatoo walaalo ahaan ahayn mid waa dhintay kii kale asoo curyaanahuu joogaa anigana sidaanaan u alla reerkeennu meeshay degganaayeen ma aha meesha walaalkay ku dhintayna reerkeenna iyo jufadeenna ma degganayn meelaha aan ku dhaawacmay iyo riisankaa u dhaawacmayna dowlad soomaaliyeed aan difaacaye beeshayda beel inta kusoo duushay kalama dirirayn maanta in la iiraa marka waa reer hebelaad tahay iyo kanaad tahay iyo waa sababta aan meesha uga soo baxnay markaasuu intuu istaago haddana tiriye uu yidhi hebel aawe hebel hebel hebel sagaal nimuu tiri oo ciidanka ka mid ah sagaalkii nimoo dhaa istaaga qaar waa maqnaa intii joogtaa istaagtay markaasuu madaxweyne makuu sheegaa u dhahay sagaalkaas nin oo aan tiriyey waana urur afar boqol iyo jarjar ah waay sagaalkaas nin oo aan tiriyey marka laga reebo inteynaan kale isku beelaan noo dhahay hal beelaan kasoo jeednaa waa beesha meeshaan fadhidana askari khalad lagama waayo gabarow meel ku kufsaday isbaarow inta dhigtay askari maanta joogta lagama waayo madaxweyne waxaan rabnaa in nala wado dhulkii oo dadkeenna deganaa hana la geeyo eedaasna waa naloo hayn doonaa sii ogaa gabaray kufsadeen maalin mid kamida kufsaday isbaarow jig dhigtay waa nala dhihi doonaa laakiin waxaan u taagnayn shabaabay ahaayeen fifteen may inta kasoo dhaqaajinaan baraawo geynay baraawo agteedaana kasoo noqonna haddaan ka nimiday nama qabato ina la yidhaahdo reer hebel waaye waana dul saaran yihiin waana dhacayiin waana xumeeyeen dhimashadeenna aan waxba laga soo qaadin ee wiil annaga nagamid oo khaldamay qaladka uu sameeyo oon daba soconno raalli halla ahaado aan leenahay inna lagu qaado waa la hadlay waxaan idhi wixii aad soo qabateen oo usoo dhammaateen oo dhan alif macallin tiro waaye maanta haddaa iska tagtaan meeshiinni ku noqda dadka soomaaliyeed oo qiimaha lena waa idiin aqoonsan yihiin intaas wax ma garatadana warkeeda lama soo qaado meeshiinna ku noqonaysiin meeshoodii ku noqdeen galabtii waa carraabeen baabuurtooda rarteen waxay u noqdeen meeshii ay ka soo baxeen ay ka yimaadeen ay u noqdeen dadkan horta dowladnimada marka dowladnimada qiimahaasna waa noogu fadhidaa boqolaal wiil iyo kumanaan wiilaa dowlad intaan ahayn. lama rabo dagaaladii sokeeye iyo kuwa dhexdeenna ku dhintay iyo marka laga yimaado kumanaanaa uga dhimatay ayagoo dowlad soomaaliyeed difaacayo maalintii madaxweyne cabdiqaasim oo halkan yimiday iyo maalintuu madaxweyne cabdullaahi yuusuf joogay iyo maalintii madaxweyne shariif joogay iyo maalintaan aniga joogayba wiilal soomaaliyeeda dowlad dowladnimada soomaaliya u dhimanayay oo degaanna kala duwan oo fara badan jooga kuwa beeshaana waa ugu sii horeeya waa ugu sii horeeya nama qabato maanta in qofi ou nagu tilmaamo ama nagu sheego inaan ama qaran dumisnahay ama dowlad diidnahay ama ka nahay laakiin dowla bimacna alkelima dowlaan rabnaa anaa iri anaa ka dhacay anaa joogaayo anaa muxuu ahay go-aaminaayo anaa ka waxaysnaa male qaanuunkaana lagu xukumaa iyo sharciga waa ogolnahay wixii lagu heshiiye waay haddii la waayo maahanoo waa nala warsanaa talaan leenahay waa nalala tashanaa waana la weydiina mushkiladdaanaad taagana see looga gudbaahaa nala dhahaa tala fiican oo dalka iyo dadka u fiican yaan leenahay yaan jeedinaynaa laakiin anaa iska dhahanayo iyo muxuu aha dad yaraa iska dhahanayo ma aha waa meerto madaxweynaha hal maalin annaga ma question garaynin kuma ballamin cid kulama hadlin in madaxweynaha iyo sharciyaddiisa iyo xukuumadda iyo dowladnimada iyo baarlamaanka iyo jiritaankooda in la question gareeyo laakiin niyow meeshaan ama wax ka qaldan yihiin haddii la yidhaah macnaheeda ma aha inaan madaxweynihii la question ga- ama su-aal la geliyey ama sharciyaddiisii ama dowladnimadii wixii qaldan waa la sheegaa waana nidaamka dimuqraadiga dimuqraadiyadda iyo dadka dimuqraadiyadda dhisoo dhan qiime inay bixiyaan ay tahayaa laga rabaa waa midaan ku bilaabay ra'yiga qofka kaa soo horjeeda waay haddaadan aqbali karin ra'yiga qofka kaa soo horjeedo oo korku ku muxuu ahay ku gubanaayo oo laga yaabo inaad awaamir iyo wax kale aad bixiso dimuqraadiyad ma dhisi kartida walax kala doono laakiin wiil facebook ka qayliya mid maxaan ku raha internet ka hadla mid television ka hadla mida maxaan ku raha meel kale ka hadla lama wax- lama hor istaagi karo lagumana ciladay karo lagumana ceebi karo dadkaa qiimeynaayo hadalkaas uu qofkaasi yiri dadkaa qiime intana la soo hor fadhiiso dowlad dow- dowladahan muxuu ahaay intii la dhisaayey ee, federalismka aan ka shaqaynayna maal maalmaa ka mid ah mar walba waa sheegaa qabiil soomaalida waxay dhaheen madaxweynahan rabnaa keligiisaanaan rabnaa wiilish waa iyimid madaxweyne nin soddon qofood afartan qofood oo isla socota madaxweynaha keligiisaan rabnaa dhahayso kaligaa meel kuguma gey karna maxay reer hebel maahan oo ahaa magac qabiil ma wataan oo ahaa ka leexda magac qabiil wax laguma hadlay karee madaxweynena wax loogama hadlay kare waa sharafay u tahay madaxweyneha waa soo dhoweeyey provocation in inta layga xanaajiyo waree waa edab dirintiina tago edabna ma qabtiin aan idhaahaa la- aa yaa lagu soo tashaday oo la yidhaha waa kaasaa madaxweyne waana diiday mana ku jirno shirkaan annaga waa ka baxnay waxaana waxba kuma lihin nimaa istaagay suldaan hebelow waranaa la yidhi ninaa la magacaabay aniguna waa ogaa beeshaas inayna suldaan lahaynaan ogaa marka in fidno lasoo wado waa fahmay markii suldaan hebelow suldaan hebelow hadal markii la yidhi in fidno lasoo wado waa fahmay madaxweyne soomaaliyadan kuu malaynayna ma ahidee nabadoon reer hebel ahaa taa lay dhahay meeshaana cawad waxaas u fadhida meeshaana aa u timid waa dhegaystay midaa waryaa madaxweynaha maxaa soo socdaa waryaa warkayga ii dhaaf ah waa la isku qaqayliyey war ma warkiisa u dhaafa suldaanka ha hadlee ka leexda warkii marka u dhammaystaan ayay ayada lafsideedaan qaadanaynaaye wixii kaloo iigu timideen ii sheega ayadaas lafsideedaan qaadanaynaa nabadoon uun soo burcadaa tahay oo tuugaa tahay, qorayaa qarabka waxbaa dil rata amaa la ilaha nabadoon soomey nabadoonnimadaan qaadanaaye nabadoonka wixii idinkaga dhex jiro hala ii sheego markii dambe waxay ku soo dhammaatay hooyaasho iyo raalli aaw iyo kor la ii qaado waxaan kugu soo talagalnay iyo waxaadna tiri isma lehe raalli ahaada raalli ah in la yidhaha dimuqraadiyaddu saasay leedahay telefishinada iyo iyo youtube-ka meel walbay ku jirtaa waa kuu ducaynaynayna dhaaf public life ay ahayd ma ahayn torasho damacaan ahayd waa mahadsantahay garad waa mahadsan tahay marka waxa waaye dimuqraadiyad iyo dowladnimo iyo dad inaad isu keentid haddaan rabtid waa inaa wax badan u dulqaadataa wax badan u adkaysataa wax badan aad aqbashaa bannaankaas markaad maraysid laguma dhahay intaasoo dhan beledkaanaan joogay madaxweynenimada anoo konton iyo dhowr lixdan sano kusii dhowaan imiday konton iyo dhowr sano jira weligay ayaan joogi jiray maraan macallin jaamacadeed ahay maraan maamulo ahay maraan hay-ad madax ka ahay maraan bulshada rayidka madaxdeeda beledkan aan ka mid ahaa hal maalin layma caayin wax laygama sheegin layma waxayna laakiin muggaa madaxweynaha noqdaa alba marka waa inaan fahmaa inaan fahmo waayo reasonka wixii dadka ka dhexeey wixii dadka ka dhexeeyo dhan sheeko kaloo dhib badan waa sheekadu waa badan tahay duhurkiina dadka waa hayaa dadaan weli dukanna waa fadhiyaan meeshe mar raba inaan kusii dheeraade eh cawada faataxaan kuu maraynaa uga waxaa nimanaa yidhi reer hebel gobtoodii ugaas ugaasyadii iyo muxuu islaamyadii iyo dadkii aan nahay faataxaan kuu maraynaa candhuuftii dadka oo nalagu soo tufaan wadanaa waxa markaas layga dalbayey qabiilkaasi waa rabeen laakiin dowladnimada ma ma ma socodsiinayn mashruuca dowladnimada ee inuu socdo aan rabnay ma socodsiinayn tuftaasaa wadana waa kuu ducaynaynaa le waa soo dhawaada dhakhtarta frist horta frist waxaa rabtiin waa la helaa waa hesh- waa heshiinaynaa isdiriri mayne waxaan dhahay tufta aad wadatiin reer hebel sow ma aydiin haa tufta aad wadatiin reer hebel ka badan maa wadatiin mase tufta reer hebel aa wadatiin tufta reer hebel aan wadanaa wa anaa tufta soomaaliyeed oo dhan watay aniga warkayga hala yeelaan inta inta qoso lala kala jeestay aa la yidhi ninkaan maar loo heli maayo naga keena marka waxaan ka wadaa aan aqbalno aan is aqbalno aan is aqbalno walaalayaal ka beel ahaanna aan isku aqbalno ka soomaali ahaanna aan isku aqbalno yaanan dhibsanin warka nin kastoo soomaali oo xuduudda inta ka gudbay xuduudaha ka gudbay ee qoryo qaatay oo rag badan oo meeshaa fadhiya ay ka mid yihiin soomaali kale unbuu ka cararaya dalka markaas uu ka cararayay gumaysina ma haysanin isticmaarna ma haysan soomaali kalaa xukumayey ama reer kalaa joogay oo waa kaa xoog badan yihiin waa kaa adag yihiin waa ku dhegaysan waayeen kuma rabaan oo is yidhi dadka yaanan iska eryin qof walba aan dhegaysanno ra'yiga aan qabno aan ku qancinno ama kow wato ha nugu qanciyo midna waa isla qaadan haddii ala aad iyo aad aa u mahadsan tihiin waxaan leeyahay guulaysta dhammaantiin soomaaliyana ha noolaato nabad iyo dowladnimo iyo doorasho wakhtigeedii ku dhacda wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waa mahadsan yahay eh, madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo barbaarta gaashaaman oo aan waqti u helin inay suugaantooda soo gudbiyaan intaanan eh, ka bixin maadaama ay madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaal ay joogaan eh, qeybta farsamada ayaan rabaa inay ku sagootiyaan eh,
تأتين إن شركة كقيب قشان Ee, magacayga waxaa la dhahaa daa'ud xasan ee, waxaan ka imid london waxaan ka mid ahay odayaashii soo qabanqaabiyey in layskugu yimaado shirkan waxaan jeclaan lahay marka inaan mowqifkayga ka dhiibto waana daraensanahay xoogaa codka inaan buuqna galay oo hadda madaxweynihi ayaaba khudbadda ugu dambaysa soo dhammeeyey Ee, waxaan jeclaay ee, haddii ilaah yidhaahdo in ummadda mudulood meel kasta ay joogaan iyo ragga aniga ay wakiishay aan u soo baxay dartood aan u imid inaan mas-uul uga ahay arrintan ee, muduloodka ah marka saaxiibadii aniga shalay soo diray waxaan leeyahay waa u jiidiin shirka wuxuu ku dhammaaday shir wanaagsan waana saddex maalin waa maalintii koowaad waana soo dhawaadaya waddankee kaga timid waa shirkan kaga soo qayb gashay jaaliyadda ku daawanayso maxaa fariin ood u diraysaa Ee, waxaan ka imid london waxaan u soo baxay shirkan dartiis waxaan ka mid ah dadkii soo qabanqaabiyey london oo qarash ku soo bixiyey oo inuu shirkan dhaca ah Ee, laakiin shirka maanta waa maalintii ugu horraysay ra'yigeenan ka dhiiban doonnaa saan wax u rabna mudulood inay u noqdaan Ee, ma rabno madaxdii hore iyo kuwa hadda jooga iyo kuwa soo socdaba mudulood waxay xaq u leeyihiin in aan ka fikirno yaa qaban karo madaxda qaran marka madaxdii hore oo dhan aniga ma taageersanin waxaan rabnaa muduloodka cusub oo dhallinyaro ah oo ummaddan mudulood xuquuqdooda soo celi karo waxaad ogtihiin nin kasta oo madaxweyne ah ee soo mara beesha mudulood wuxuu mar walba dhahayaa anaa madaxweyne ah ummaddeeda kale waa xaqiran yihiin marka hadda waxaan ka shaqaynaynaa in dadkan xisbiyada qaran ku jira iyo madaxweynayaashii horay inaan ka dhigno buul oon madax cusub iyo dhallinyaro cusub iyo fikrad cusub inaan la imaanno oo aan ku taageerayno shirkan oo mu- ahmiyad noocee buu idin leeyahay shirkan inaad kaga qayb gashaan Ee, mase isa leedahay xilliga loo baahnaa baa lagu soo beegay allah ciisig waa maasantaha walaalkay shirkana mid culus uu noo leeyahay shaqadiis waa nagu dheeraatay wax badan qabanayna laakiin hadda alxamdulilah meeshii u fiicnadi noo maraysaa waanu soo dhoweynaa waagaag daawadayaalkaas wuxuu ka mid ahaa xubnaha qurba joogta ee ka qaybgelayey maanta shirkan lagu qabtay magaalada muqdisho ee lagu dahfurayey ee shirka ee mid ka mid ah ee beelaha soomaaliyeed waxaana uu socon doonaa muddo saddex maalmood ah waxaan sidoo kale aan soo dhowaynayaa mid ka mid ah ee qurba joogta ee ka soo jeeda beeshan ee iyagu waddanka dibaddiisa ka yimid gaar ahaan waddanka maraykanka ee walaal soo dhowow adigoo ku bilaabayo magacaago saddexan iyo shirkan ka qaybgelkiisa Ah, bismi illah maan raxiim magacayga saddexaan waa doctor daa'uud cabdi maxamed Een, waxaan ahay wakiilka gaarka ah een, een, ee mudulad een, united states america Een, waxaan u imid inaan shirkan ka soo qayb galo oo ii soo wakiisheen Een,
Ee, ahmiyadda jaaliyadda maraykanka ee beeshan ka soo jeeda oo hadda ku daawanaya universal tv ka la socda een, fariin noocee ah baad aad u diraysaa iyagoo maraykanka jooga adoo caasimadda jooga wakiilna aad u taad ka qayb gelaysa Ah, wallaahi een, su-aal fiican waaye waxaan jaalidda een, amerika degan ee beeshan ka dhalatay een, ka dalbanayaa inay noqdaan kuwo midaysan walaalo ah een, dalkan si kale kuma midoobi karo dib heshiisiinu u baahan yahay inay annaga naga bilaabato kadibna aan u gudubnaa soomaali insha allah waagaag daawadayaalkaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah ee dadka qurbajoogga ah ee ka qaybgelayey ee shirkan maanta ka furmay magaalada muqdisho oo ay yeelanayeen mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee iyagu ee shirkooda muddo saddexda cisho ah uga soconaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya tebinta tooska ahna waxaad kaga soco kala socotaan ee telefishinka universal xaruntiisa ee magaalada muqdisho daawadayaal ee waxaan intaasi ku soo gebagabaynayaa ee qaybteennii tebinta tooska ahayd oo aad kala socoteen ee telefishinka universal waan isku soo laaban doonaa hadduu ibraale ka noqdo tan iyo kulan dambe nabadgelyo